asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkani waa goobaha laantiya sida ku galaacodka shacabka soomaaliyeed shacabka shacabka soomaaliyeed waa aalaaba aqoon-yahada siyaasadda soomaaliyeed ay kala hadlaan mujtamaca soomaaliyeed ugana gudbiyaan wixii xiisada iyo aqoon iyo siyaasadda markaa aqoon-yahanada maskaxdooda soo dhaca haa waxaa martii noogu ah guddoomiyaha ururka waa mahadka cilbaarista iyo arrimaha geeska afrika waa ixaasa guddoomiye xamse warsa xamse warsa waa urur cilbaaristeed oo had iyo jeer ka baaraanjiga bal arrimaha geeska afrika caawa marti ayuu noogi kula hadlaantay sigeed magacaygu waa dhugur codkaaga waxaa qaadi doona ujeedo aada u kala duwan baa qaadi doona waa websiteka buntlandis dot com saadaan news iyo websiteka newska leeyo golaha lantis dot com iyo arrimaha dot com oo isagoo arrimahaas ka kala geeyo soo dhoweyn soodabakani waxaan jeclaan lahaa inaad mujtamaca soomaaliyeed aada u sharaxdo ururkani waxa u qabto
aad baad umahadsan tahay salaamllahi calaykum waad mahadsan tahay maaragtay xilligiina qaaliga ah aad baan ugu faraxsanahay inaan isla soo qeyb qaato caawa ururka cilmi baarista arrimaha geeska africa iyo haasa waxaa la aasaasay labadii kun iyo sideedii sida runtii aan hubo qolyaha meynka ku jira qaarkood laga yaabo inay ka qeyb qaateen waxaan sanad walba qaban jirnay si joogta aan u qaban jirnay shir cilmi baaris oo aan ku sabarka qaadi jirnay dadka khuburada takhasuska goonida u leh arrimaha geeska africa gaar ahaan arrimaha bulshada soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin waxaan inta badan shirarka ku qolan jirnay maraykanka washington d c oo marar badan aan ula qabanay cilmi baarista maaragtay heedaha waaweyn ee maraykanka sida woodrow wilson center alliance for peace building ujeedada runtii ururkuna uu yahay ta koowaad maaragtay in inta badan dadka kalewna wax naga qoraan marka in la abuuro culture ah inayna ku wax ka qorno lana documenti garayo maaragtay cilmi baarista oo maaragtay aanu noqonin uun wax conversation ama wadahadal ama maaragtay ku eg marka buog baan soo saarnay labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo tobankiina buog baan soo saarnay nabadeynta geeska africa oo dhan ka hadlaya marka cilmi baaristaas yaa runtii aasaas u ah kan labaad oo ku lifaaqan ayaa waxay tahay in sidii nabad waarta geeska africa loogu heli lahaa in maaragtay si gooni ah iyadoo lala kaashanayo maaragtay hay-adaha kale nabadeynta adduunka ka shaqeeya qodobka saddexaad oo runtii ah in weliba markaad bulshada soomaaliyeed ka hadasho maaragtay isku furnaanshaha isku furayo dhaqaalaha maaragtay wadamada deriska ah marka saddexdaa qodob baa noo ahaa wax badan oo meelo badan taa maaragtay taabanayana waa horey waanu maaragtay waanu coverage baan kasoo sameynay oo baris baan ka sameynay iyo daraasaad maaragtay dheer sanadkana shirku abril kob iyo labaatankeeda gobolka minnesota ayuu ka dhici doonaa rajeynayna in maaragtay khubro wan wanaagsan in nagala shaqey karaan waad mahadsantay
waxaad ii sheegtay xamsi inaad soo saarteen buug aad kaga hadlaysaa arrimaha geedka africa aad kaga hadlaysaan madinaca siyaasadda ad kaga hadasheen madinaca dhaqaalaha kaga hadlaysaan madinaca mujtamaca iyo bulshada siyaasada kaga hadlaysaan muxuu yahay wax u badan buugaas ka hadlaysaan waxaa buug runtii cilmi baaris sanada inta badan iyo daraasaadkan sameynaan u wada saldhig u ahaa in maaragtay khilaafyadan joogtada ahee soona noqonaya geeska africa sidii xal waara loogu heli lahaa ayaa maaragtay saldhig u ah markaad ka hadlayso maaragtay conflict reduction ama maaragtay in lasoo afjaro maaragtay khilaafyada geeska africa dabcan waxaa soo wada hosgelaya arrimahan oo dhan marka waxaan si gaara maaragtay aan culeys u saarnay processyada maaragtay ama wadooyinka loo maro in khilaafaadka lagu soo afjaro marka waxyaabahan eegna waxaa kamid ahaa magaranaysaay in maxaa dhacay maxaa horey u dhacay oo runtii meeshaan hadda joogna keenay in si gooniya maaragtay daraasaad looga sameeyo marka nabadeynta ayaa maaragtay taa saldhig u aheed oon wax badan ka qornay kama arrinta nabadeynta kama hadli kartid adigoon taabanin arrinta dhaqaalaha masasi oo isku xirnaanshaha ama isku furnaanshaha maaragtay dhaqaalaha geeska africa gaar ahaan arrinta soomaaliya doorka uu ku leeyahay suuqa madow black marketku maaragtay nabadeyntii dib usoo noqoshada qarankii soomaaliyeed waa waa daraasaad maaragtay iyadana xilli fiican aan jirinay marka inta badan waxaan culays saarnaa waxa markaas muhiimadda u leh doodaha ama discussionka taagan xilliga iyada ah annakoo saldhig uga dhigana maaragtay arrimahan integratorka ay isku lifaaqaneen mid haddaad ka hadasho ilama maadmaan tahay intii kalena aad ka hadasho
waayahay waxaa jirta maadaama aan ururkiinan mahadkiina baaris fara badan uu ku sameeyo jeska africa soomaaliya dhowaan radi baa ka dhaxay dhinaca maamulka ah oo xagga arrimaha siyaasadda wuxuu cusubaa waddanka yimi waxaa yimid wasaare cusubaa yimi isbedelkaasi urur ahaan idinku sidee baad u aragtaan waxsee ba ku qorteen
waad mahadsantahay walaal waxaan runtii kolley waxaan la wadaagnaa shacabka badan ee soomaaliyeed ee aada iyo aada maaragtay sida diiran usoo dhaweeyey isbedelkii dhacay oo aan oran karo runtii lama filaan ahaa in maaragtay natiijadii soo baxday ay ay soo baxdo dad maaragtay shacabka soomaaliyeed aadka u tiro badan meel kastana jooga dareenkii wanaagsanaa iyo farxaddii ay maaragtay ay kusoo dhaweeyeen baan anakuna lasoo dhaweynay marka dareenka aanu qabno waa saas weeye waxaan lagama maarmaana laakiin in iyadoo maaragtay markaynu ka gudubno farxadda iyo damaashaadka iyo magaranaysaayay isbedelka dhacay oo runtii aan ku salaysnayn keliya shaksi soo baxay keliya aan ku salaysnayn laakiin processkii oo runtii dadku aada uga niyad jabsanaayeen aada uga cagajiidayeen aaminsanaayeenna in natiijada ka dhalinaysa ee ahayd natiijada sii waroogaa inuu abuuray ama uu dhaliyey natiijo tii la filanayay aan ahayn oo ma garanaysaaye xaaladihii sii jirayay status quoga ahaa waxa uusan noqon uusan noqonin marka taas waanu waanu ku faraxsannahay waanu soo dhaweynay weli daraasaad maanan ka qorin shirka abriil kob iyo labaatankeeda dhacaya waxaan maaragtay ugu talagalnay inuu noqdo tii daraasaadka lagu sameyn lahaa anakoo ciwaanka aan qaadanay shirkan uu yahay isbedelkii ka dhacay soomaaliya iyo oo aanu nidi maaragtay soft revolution buu ahaa iyo in ma garanaysayo la maanadgareeyo expectationka ama rajada maaragtay laga qabo isbedelkan maaragtay dhacay waxaan iyadana ku lifaaqnay isbedelkii maraykanka ka dhacay oo sidoo kale ahaa isbedel lamasilaan ah marka isbedelka lamasilaanka ah ee uu kusoo baxay madaxweynaha donald trump saameynta uu ku leeyahay isbedelkan soomaaliya ka dhashay gaar ahaan siyaasadda maraykanka ee geeska africa isbedelada laga filan karo hadday noqoto xagga maaragtay humanitarianka iyo maaragtay arrimaha samafalka iyo maaragtay hay-adahan u s a iyo haddii ay noqotaba xagga boliciga oo maaragtay boliciga maraykanka soo jireenka ahaa waxa laga filanaya wax ka duwan inuu yimaado marka runtii sanadkan saldhig intaasaan oga dhignay waa gartay intaan horta halkaa tegin balad isbedelka maraykanka intaana weli gaarin waxaad loo sheegtay ururkiini inuu maxadkiina daraasa ku sameeyo weliba uu salka ku hayo isdhexgalka bulshada iyo sufraanta bulshada iyo sufraanta dhinaca dhaqaalaha kollaysaas meesha uu kaba maqnaa ee geedka afrika sufraantaasi mayga muuqataa in waddamadii geeska afrika qaarkood ay uga faa'idaysteen si dadban oo si tooska ahayna arrimo siyaasiyeedka ku dabaqeen aad muddo soomaaliya inay faragelin dhibaato u keentay ay ku hayaan laftooda
waxaa weeyaan maaragtay waxaa waxaa saldhig u ah moogtahay waddan kasta ama kadariska ha noqda ama kufog ha noqdee inuu maxsumaad gareeyo ama uu balaariyo fursadaha waddankiisa ciddii kale uu ka faaidaysan karana inuu ka faaidaysto marka danaha soomaaliya maaragtay duruufaha soomaaliya ka jira waxaa qayb weyn ku leh wadamo badan shaksiyaad badan kooxa badan ama deris ha noqdaan ama meel fogaa ka yimaadaan marka maaragta ayaandarada soomaaliya ka jirtay intii hadda mudday ahayd waxaa saldhig u ahaa dhacana mooge waxaan odhan kara waddan dhacan haddana aan mooganeyn inuu dhacan yahay ma garatay oo moogan oo haddana aan ogeyn in maaragtay levelka uu dhan yahay dhacitaanka uu dhacsan yahay ama la dhacay marka of course yani saameyn badan waa jirtaa ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag siyaasadeed ha noqoto gaar ahaan weliba xag xag dhaqaale runtii waxaan anigu aada iyo aad maaragtay aanu aaminsanahay horeyna aan maaragtay meelo badan uga hadalnay in waxyaabaha xasilooni darrida soomaaliya ka jirta lafdabarka u ah inay tahay dhaqaalaha gaar ahaan suuqa madow black marketka maaragtay jidka uu soomaaliya ku hayo marka taasi ama waddanku deris ha noqda ama meel foga ha ahaadee way jiraan maaragtay laakiin ilaa iyo hadda wax kusoo hirtay inuu si cad maaragtay usoo wada bandhigo daaxadda ay leedahay kafaaidaysashada laga faa'iidaystay burburka soomaaliya oo dhamaystiran ma jiro waxaanse ognahay in ay jiraan dad ama waddanka gudihiisa ama dawladda ha ku jiraan ama wadamada deriska ha noqdaan ama wadamo fogfog oo badaha maaragtay xagga kale ka ahaadaan dhaawaca dalka gaaray inuu yahay mid muddo qaadanaya in laga soo kabto
waayahay waxaa jirta dalkan siyaasad toosa oo ku aadan dalka soomaaliya mayna ahaan jirin labadaas iga magacaabay modeel heraadka sana ah waxaa jirta dalka maraykanka isbedel baa ka yimi dhinaca madaxnimada oo madaxweyne dhinaca qastay soomaaliyana waxaa qastay madaxweyne dhalasho maraykan ahay ki weliba republican ah baa qastay labadaas bedelo meeshiini saameynta la bekeeni karaan balse noqon karta arrintaasi mid soomaaliya faa'iido u keenta marka loo eego halkaa xisbi oga noqon dalka soomaaliya maraykanka
runtii arrintan isbedelka maraykanka ka dhacay waxaan shaksiyan aaminsanahay meelaha uu saameynta adag ku yeelan doono inay kamid tahay soomaaliya way way adag tahay in lasii cabiro maaragtay maamulkan hadda yimid ee maraykanka donald trump waxa damciisii ama qorshihiisu yahay anigu waxaan hadda ka yimid washington d c isbuucii hore oon runtii state departmentkiga iyo u s aidba maaragtay aan qolyo aan iska aragnay way adag tahay in hadda la yidhaahdo boqol kiiba boqol maaragtay wajahadaas bay u eg tahay inay qaadan doonaan laakiin waxaynu ognahay dhowr arrimood oo aan shaki ku jirin taasoo ah kow in markaa jihayn doono siyaasadda maamulkan cusub ee donald trump gaar ahaan geedka africa gaar ahaan wadamada maaragtay xasilooni darrada ku jirto gaar ahaan wadamada maaragtay arrimahan la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay ka socdaan in qaadan doonaan mowqif military ku salaysan qalacsan culayskiisana uu ahaan doono maaragtay sidii gacan bir ah loogu qaban lahaa kooxaha xagjirka ama kooxaha la aaminsan yahay in ay maaragtay danaha maraykanka ka hor imanayaan marka taasi waxay keeni doontaa in ay maaragtay sii kordhiso saameynta maraykanka xagga amniga iyo maaragtay militariga ee soomaaliya ku aadan runtii maraykanku wuxuu wuxuu lacag ku bixiyey xagga markay humanitarianka noqoto laba boqol iyo labaatan iyo afar milyan oo dollar xagga soomaaliya dhowrkii sana ay soo dhaafay sanadkiiba marka lacagtaas iyadoo maaragtay humanitarian ahayd haddana boqol kiiba todobaatan iyo lix waxaa loo isticmaalay loo isticmaalayay maaragtay arrimaha securityga ama maaragtay sugidda amniga marka waxay u eg tahay in isbedelka maraykanka hadda yimid uu maaragtay ka hor imanayo isbedelka aan saan qiyaasina maaragtay maamulkan cusub ee soomaaliya ka dhashay uu jeclaa inuu culayskiisu hada kaasoo ah in moor culayska la saaro maaragtay dib u heshiisiin wadahadal xataa maaragtay fursad in wadahadal la furo maaragtay kooxahan maaragtay xagjirka shabaab in maaragtay loo loo kala saaro sidii dibu dhiska maamul maaragtay goboleedyadii governancygii sidii culaska loo saari lahaa marka waxaa aniga iga yara muuqata halkaasi inaynan inuuna beedku maaragtay ka sineen labadan labadan maamul ee cusub ee yimid laakiin runtii waa weli waa soo early weye marka assessment dhab ah oo boqol kiiba boqol lagama sameyn karo waxaa kaloo iyadana maaragtay aan filay inay sameyn doonto xagga humanitarianka in dhaqaalihii loogu talagalay u s aid ee xagga humanitarianka aynu yareen doono lana kordhin doono already uu ku dhawaaqay maaragtay madaxweynaha donald trump quwada military maaragtay budgetkeeda in boqol kiiba toban kor loo qaadi doono marka boqol kiiba tobanna waa lacag aada iyo aada u badan lacagtana waxau laga soo goynayaa arrimaha diblomaasiyada maaragtay state department ugu qaabilsan tahay iyo arrimaha u s aid marka saameyn runtii aniga waxay iga muuqata negative ah inay xagga ka iman doonto laakiin xilligan yada runtii waa waa weli waa waa too early wey
waayahay idinku kolleyda sidaa ka muuqata muxafkiina magaciisa waxaa jirtaa in qaybo kamida aad hadyeerkeeda culanka ka saartaan dhinaca xalinta khilaafaadka geeska africa lagula xallin karo khilaafaad geeska africa waxaanognahay soomaaliya inay ka jiraan khilaafaad dhinaca siyaasadda ama dowladgoboleedyada dowladihii hore ha udhexeeyaan ama siyaasinta kala duwan ha udhexeeyaan waxaa kaloo ka jira khilaafaad lafahaantood dhinaca bulshada isdhexgalkeeda waxaad moodaa in warkiisi loo kayaacay mid walbana xaafadiisa weli joogo tasuubka muhiima tahaan dhibaatooyin fara badan baa ka jira xalin u baahan aqoon ahaan intay leeg baad hesheen in muxuu ahaayey iyo qaabab loo xalin karo markaad cilbaaristii naadiku samayseen sideedaysa dowladda maanta jirto cusubi ugu fuwi uga faa'iidaysan kartaa arrimahaasi idinku aad ogaateen in qaabka loo xalin karo
walala waxaan boqol kiiba boqol anigu waxaa fursad u helay hadda sanadkii hadda inaga tegay ilaa bishii january koy soddonkeedii baan ka yimid maaragtay geedka africa laakiin sanadkii labadaas yaran ilaa lix jeer baan tegey waxaan waxaan mar walba runtii oo shiro sanadii hore sida maaragtay aanu kusoo bandhigi jirnay weli aan aaminsannahay inay saldhig u tahay arrintan dib u heshiisiintu in dib u heshiisiin dhab ah oo maaragtay aasaaskeedu uu yahay mid dadku ay dib ugu noqonayaan horta in mowqif laga qaato waxyaabihii dhacay ama xaggii maaragtay violenciga ha noqoto ama xaggii maaragtay marka haddii consistency uu jiro maaragtay ah maxaa dhacay maxaa soomaaliya dhacay xilligii dowladdii maxamed siyaad barre dowladdii maxamed siyaad barre kadib sagaashan iyo kowdii masiibooyinkii waddanka ka dhacay gaar ahaan xamar seegay wax u dhaceen waxaad haddii aad hadda su-aashaa weydiiso waxaa boqolkiiba boqol kuusoo bixisaa inaan isku mowqif isku siyaasad iyo isku maaragtay mabda mid aan laga aaminsanayn marka ummadaan ku heshiin karin horta basic factigii ugu horeeyey oo maxaa dhacay aan ku heshiin karin wax badan oo iskuay ku heshiin karaan oo iskugu iman karaan baa iska yar marka waxaan runtii anaku mar walbaan oranaynay dowladihii maamulkii hore madaxweyne xasan sheekh xamuud iyo magaranaysaa iyo maamulkii sheekh shariif iyo cabdullahi yusufa aan culeys ku saarinay gaar ahaan labadii madaxweyne hadda u dambeeyey in dib u heshiisiinku aysan ahayn uun keliya odayaal inta meel isugu keeno neefad geela maaragtay loo qalo la yidhaahdo aynu heshiino aynu iska ilowna wixii dhacay marka runtii taasahana dawlad walba maaragtay maamulka soo yimaada culayska ku saarayay oo maaragtay in neefafinta laqal meel isku yimaado la yidhahdo dadki waa heshiiyeen oo arrintu way fiican tahay marka bal in laakiin aan heshiin waxaan ka heshiin lahayn in laisweydiiyo iyagoo marka dadku ay ka calal fayoob yihiin wixii dhacay waxaan fursad u helay anigoon hadalka ku dheeraanaynin inaan uganda raali oo uganda aan ka qayb qaato dib u heshiisiin ka dhicisay labadii kun iyo afar iyo tobankii runtii qiiro weyn igu abuurtay sababta waxaana tirin goorma laga yaabaa intaad nooshahay in arrintan oo kale soomaaliya ka dhacdo iyadoo dadkii wax ku yee wax ku noqday dagaalkii magaranta sokeeye uganda jabhadihii dhibkay dadku u geysteen shacabka ahaa iyo shacabkii inta meel isugu keenay ay shacabkii sheeganayaan dadkii loo geystay oo waxaan aad iyo aad aan weliga u iloobin hooyo sheegtay in maaragtay wiilkan lagu hordilay kan lagu sameeyey isla mar ahaantana kuwii wax dilay ee meesha fadhiyaan oo qaarkood sheegteen oo dhaheen xilligaa amin casar ah baanu xaafadda xaggaa kasoo galnay kaasaanu sameynay saasaanu sameynay xafiiskaan weydiisanayaa marka reconciliationna maaragtay dad ah oo maaragtay saldhig u ah taasina waxaa kow ah kow ah in la sameeyo guddi maaragtay runta baaro truth reconciliation maaragtay marka haddii ay jirto hal talo oo aan aaminsanahay inay hadda laga maarmaan tahay in xag maamul ahaan maaragtay maamulkan cusub khayre iyo farmaajo maaragtay ay ku dhaqaaqi karaan inay laga maarmaan tahay in truth commission la sameeyo xagga kale waxay soo dhiirigeliyeen arkay in runtii dadka shacabka ahaa barankii ay diyaar u yihiinba maaragtay in ay xamaasadihii badnaa ee maaragtay qabiilka ahaa magaranaysaa inuu kasoo yaraanayo dadka gudaha uu weliba waxaan isleeyahayba hadda uu kaga badan yahayba maaragtay xagga miligada marka runtii waa laga maarmaanka horta hala heshiiyo wixii laga heshiin lahaa in laga wada hadlo wada hadalkaasina uu noqdo mid nadiif ahoo sax ahoo maaragtay mid looga isticmaalayo dad baanu heshiisiinay iyo propaganda inaan ahayn maaragtay ayaan u arkaa inay salka u tahay xaq
hamse aalinta waxaan bal hadda inaan ogaano oo mujtamaca soomaaliyeed oo dhami laftigoodu ay ogaadaan waxaa jira ururo fara badan oo ka dhisan dibadaha dalka oo xooga warbixina ururiya hadii jiro soomaaliya warbixinta ururiya sheegana sidii xalka looga gaari lahaa laakiin dagalaabuu xafiista kumadahasootee soomaaliya gudaheeda waaya lacagtina ay baalistahay haddaba seedaad ugu xidhan tihiin ama seedaad xogta ku heshaan ila geeska afrika dhan baa ugu tihiin waa jabuuti waa etoobiya waa soomaaliya fawdaa badan madoo gumanitaanka antii soomaaliya gudaheeda dhaqan leego madoo maxaad ku xidhan tihiin maxaafiisaad meesha ku leedin xogta siyaedaad kusoo urursataan xiisa laleegi mujtamaca soomaaliyeed ee dhulkii soomaaliya jooga
waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan runtii waxaan kaga duwannahay ururada kale ee maaragtay jira oo qaarkood aan aaminsanahay runtii inay shaqo fiican ummadda ay u qabtaan waxaan kaga duwannahay runtii kow waxaanu nahay urur aan cidna ka qaadanin dhaqaale ilaa maalinkan habasha bilownay labadii kun iyo sideedii ilaayo hadda hawlahaan qabanaa waxaa saldhig u ah waxa shacabkanaga aanu ka helno marka weli maalinkan hawsha bilownay ilaayo maanta arrintan arrin aanu maaragtay ama aanu shaqo ka raadsaninay ama aanu ujeedo kale ka lahayn maayo waa arrin aanu ugu talagalnay laa sanada kasoo gooday in meeshii aanu qurbaha intaan iska joogno aanu meelahan maaragtay kafeeganaga maaragtay intaan iska cabna iska joogi lahayn inaan dadkanagii wax macno leh ku siyaadino marka maalinkan hawshaa bilownay ilaayo maanta waxaanu isku hadlaynaa oo maaragtay xag dhaqaale xag maaragtay mobilization xag ururinta xogta intaba runtii saldhig noo ah shacabka marka cidinama sponsor garayso cidin dhaqaalenama siiso cidi xog gooni oo hoose nama siiso anaka iskana maaragtay isku dadarnaa anaka kharashkanaga gelina anaka xilliganaga gelina sababtoo ah su-aalahan isweydiino waxaa weeyaan xilli yar baa adduunka la joogaa maadaama xillig yar xilli yar aan joogno waxaan rabnaa laba arrimood inay saldhig u noqoto wax kastoon qabanayno ko in waxaan qabanayno ay tahay wax maaragtay aanu ilaahay ugu dhawaanayno oo daacad naga ah laba inay tahay magaranaysa wax ummadanada waxtar u leh marka maadaama aanu nahay dad maaragtay ku salaysan waxtarka waxlaqabadka maaragtay shacabka waxaa xogtanada aanu ka helnaa shacabka annaka sponsorgareyno marba mid annaka nagamid aha deegaanka taga weli markaanu geeska africa leenahay geeska africa way balaaran tahay wada geeska africa oo dhan masa wada koobi karno laakiin waxaan ugu kalifay inaan magaca geeska africa qaadano wuxuu ahaa maadaama dadka soomaaliyeed ay wadamo kala duwan ku nool yihiin geeska africa waxaanu ku cadeynay oo sida website-kana ay ku cad inaan inaan gaar ahaan aanu danaynayno meelaha dadka shacabka soomaaliyeed ku nool yihiin marka deegaamada soomaalidu ku nool yihiin baanu culays ka saarnaa intii tabartanadu tahay baanu mar walbana waxnaayo ma wada gaadhno marmar baan maaragtay tabartanadu iska yarta oo runtiis aan dooninay aanan wax u qabanin waxaa kamid a sanadkii hore oo kale oo noo suurtageli weyday duruufo xilliga maaragtay kurug leh iyo xaaladaha geedka afka runtii aad isku bedelayay aanan shir qabanin qoraalna aanan soo saarin marka koba intii tobar sanadu nagaasiiso maaragtay ayaan isku dayna inaan wax ka qabanno waxaan qabanaynana inuu noqdo wax maaragtay bulshada ay saldhig u yihiin xogtana ay naga soo gaaraan marka xiriirkanaguna de maaragtay cid kastoo arrimaha ay khuseyso xiriir baanu la sameyn ama dawlad ha noqoto ama urur goboleed ha noqoto ama magaranaysaay hay-ado kale oo maaragtay cilmi baaris ha noqoto cid aan islenahay waxaan markaa wadno miisaan bay kuleeyihiin ama xog bay hayaan waanu la xiriirnaa waanan la wadaagnaa waanan ka qaadanaa warbixintaan markaa u aragnay inay maslaxada tahay annagoon runtii cidna aanan guulwadana u hayn cidnana aanan uga gedanin waxaan rabnaa inaan sameyno
waya taasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxalka cilmibaarista iyo caasimaha geedka africa oo ilhaasa waa xamse warta iyo golaha nineteen sixty maxalkaasi dhawaan wuxuu shirku qaban doonaa gobolka minnesota dalka maraykanka waa bisha april todob iyo labaatankeeda aad iyo aad baan xusuu salaamaya soo dhawo boqolka boqolkiiba golaha nineteen sixty wararkaaga iyo waraysiga lagu xaqaayi doonaa warsilada golaha wada shaqaynta leeyihiin iyo obserka gulhiis leeyihiin nineteen sixty waa magaceedu